afrikay hurdoy cadow ku herye hurdoy hadiyeyadaadi hurdoy hadba cunaye hurdoy ohay afrikay hurdoy cadow ku herye
dala wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka amuraha afrika oo golo ka soo khamiisa hadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyo hadaado efemta siddeetan iyo siddeed iyo shan kaartisa mar kale gala wanaagsan saaxiibayaal qodobada galabtii barnaamijkan amuraha afrika aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona qaramada midooba ayaa toddobaadkan waxay si kul u cambaarisay qaraxyada isxigay ee ka dhacay hoteelka saxafi ee magaalada muqdisho waad dhegaysan doonteen saaxiibayaal qodob arrimahaas la xiriira qodobada kale galabtii barnaamijkan amuraha afrika dhexdiisa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn qaramada midooba oo cunuqatayntii hubka ka qaaday dalka eritereya waad dhegaysan doonteen saaxiibayaal faahfaahin qodobkaasi la xidhiira qodobada kale galabtii barnaamijkan amuraha afrika aad ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka noqon doona xilli kordhin ayaa loo subay cunuqataynta qaramada midoobe ee hubka ay saartay soomaaliya iyo dhuxusha waad dhegaysan doonteen saaxiibayaal qodobada kale galabtii amuraha afrika aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona taliyaha ciidamada xoogga dalka oo u digay saraakiisha ciidamada xoogga dalka waad dhegaysan doonteen saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan qodobada kale galabtii barnaamijkan amuuraha afrika aad ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka noqon doona kooxo hubaysan oo dil wiil dhallinyaraha ugu geystay magaalada muqdisho xog ku saabsan ayaan goorrow barnaamijkan amuuraha afrika idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale gol aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona booliska maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kale erye banabax maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee koonfur galbeed waa idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal ujeedka banabaxaasi qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijkan galabtii amuraha afrika idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa soo saartay ayaan maxamed axmed ayaan dhool xasanna uu la socodsiinayaa farsamada iska lahaa cumar axmed raac cumar saxiifa waa mar kale iyo amuraha afrika
Thank you.
gala wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka amura afrika oo intaas ka faahfaahsan gala wanaagsan saaxiibayaal amara afrika ee raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan oo galab kastoo khamiista hadan kalaatan maqshaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis halkaad ayagu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aalada dibinta tooska leefisramka qodobada toddobaadkan barnaamijka amar afrika saaxiibayaal ku jira waxaa ka mid ah afyeenka u hadla qaramada midoobe ee lagu magacaabo farxaan xabaaq ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin qaraxyadii maalinkii jimcaha ahaa lasoo dhaafay ka dhacay hoteelka saxaafi ee magaalada muqdisho qaraxyadaasi ayaa ahaa kuwa gaari laga adeegsaday waxaana ku geeriyooday in ka badan konton iyo laba ruux halka dhaawacna uu intaas uu ka badnaa kuwaas oo ku sugnaa agaarka hoteelka saxafe xilliga weerkaas lagu weeraray hoteelka saxafe ee magaalada muqdisho afyeenka farxaan xibaaq ayaa sheegay in qaraxyada waa xogyaha guud ee qaramada midooba oo tacsi u diray shacabka soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxyadaasi wuxuuna sheegay inay sii wada doonaan la shaqaynta dowladda federaalka dagaalka kula jirta waxaa loogu jiro argagixisada si kastaba haatee qaraxyadii maalinka jimcaha lasoo dhaafay ka dhacay hoteelka saxafi ee magaalada muqdisho ayaa dadkii ku dhintay intooda badan waxa ay ahaayeen dad shacab ah waxaana sidoo kale dhaawacmay dad uu ka mid yahay taliyihii saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir agaasimihii hore ee wasaaradda warafinta cabdirasaaq bahlaawe iyo mas-uuliyiin kale ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya gala wanaagsan saaxiibayaal amura afrika ayay dhegaysanaysaan weligeed halaysan sida xoolihiiba xidhadhadaguya doqombo
gala wanaagsan amura afrika ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal golaha ammaanka qaramada midooba ayaa isku raacay in cunaqbataynta laga qaado dalka eritrea eritrea ayaa xayraaddii laga soo rogay sagaal sano ka hor xilligan la sheegay in oo xilligaas lagu eedeeyay inay taageerto ururka al-shabaab arrintaas ayaa ku soo aadaysa iyadoo calaaqaadka gobolka uu soo hagaagayo heshiiskii taariikhi ahaana ay galeen dalalka dariska ah ee yihiin etoobiya qaraar qoobyo ahaa oo ay britain hor dhigtay qaramada midooba ayaa waxaa sheegay in kooxda qaramada midoobe u qaabilsan la socodka waa arrintaasi ay ku guuldaraystay inay ka keenaan cadeymo lagu xoojinaya eedeymaha eritereya ee lagu soo hordijiyey talabadan golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa waxaa meesha ka saaraysaa cunuqatiinta eritereya ka saarneyd sida hoobka shakhsiyaad dhaqaladooda laxanimay iyo xayraaddii la sheegay ayaana laga qaaday dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyaasha dalalka soomaaliya eritereya etoobiya ay kulan ay ku yeesheen magaalada asmara waa magaalada baardaar ee dalka etoobiya kaas oo kaga wada hadleen heshiiskii ay dhowaan ay ku kala sixdeen magaalada asmara ee dalka etoobiya waxyaabihii inta badan kulankaas dib looga hadlaya waxaa ka mid ahaa arrinta la xidhiirta suurtagalnimada in midoobaan dalalka mustaqbalka dhow waxaa sidoo kale soo baxaya sawirada madaxweynayaasha soomaaliya eritereya maxamed cabdulla farmaajo iyo dalka madaxweynaha dalka eritereya shaafi awaake ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed oo aad isku soo dhow oo wada hadlaya haddaba ra-iisulwasaaraasha iswadiinta haddaba su-aasha iswadiinta mudan ayaa ah shacabka dalalka mamnuud yihiin in sidaas isugu dhowaan karaan ama marka ay timaado inay yeeshaan hal madaxweyne ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed oo ka hadla kulankaasi ayaa qalinka wuxuu ka jiminayaa ardada jaamacadda ku taalla magaalada bahardaar ayaa sheegay inuu rajeynayo in mustaqbalka dalalka eritereya etoobiya soomaaliya ay yeeshaan hal madaxweyne gala wanaagsan saaxiibayaal amara afrika ee raadiyo halaado ayaa dhegaysanaysaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibc shan magaarisana wuu idinkaga imaanaya gala wanaagsan saaxiibayaal amara afrika ayaad degeysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal shan iyo toban xubnood oo golaha ammaanka qaramada midoobe ah ayaa waxay caddeeyeen in muddo hal sano ah lagu kordhiyey xayiraadda hubka iyo ganacsiga dhuxusha ee soomaaliya ilaa inta laga gaarayo shan iyo tobanka bisha nofembar ee sanadka soo socda labada kun iyo sagaal iyo tobanka golo waxay sheegeen in ururka al-shabaab ee dhaqaalo badan ay ka lahan ganacsiga dhuxusha sida hadalka u dhigeen dhinaca kale danjiraha soomaaliya u jooga qaramada midoobe ambasador abuukar cismaan ayaa xubnaha qalaha go- golaha qaramada midoobe waxa ugu baaqay inay go-aan ay ka gaaraan xadgudubka dowladda imaaraadka carabta ay ku hayaan xayraadda hubka saaran ee soomaaliya danjiro wuxuu tilmaamay inay imaaraadku howlgeliyaan somalilan iyo inay saldhig militari ay ka dhisanayaan magaalada berbera taas oo uu xusay inay xadgudub ay ku tahay madax banaanida dhuleed ee soomaaliya amar afrika raadiyo xalado ayaa saaxiib yaal weligaa dhegaysanaysaan
weligeed halaysan sida xoolihiiba xiranaguya amar afrika raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertsna waa nagala socotaan taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa dignin ka soo saara shakhsiyaad ku labisan dharka ciidamada kuwaas oo mararka qaarkood isbaara dhigtaa qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo duleedka magaalada muqdisho taliya indha qarshe ayaa wuxuu sheegay in qaybta shanaad ay kula xisaabtami doonaan haddii lagu arko dharka ciidanka qof xidhan islamarkaana aan ka tirsanaan taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal daahir aadan cilmi iyo qarshe ayaa sheegay inay ka go'an tahay in dubhabayn lagu sameeyo taliska ciidamada xoogga dalka islamarkaana ciddii dhibaato u geysata shacabka lagula xisaabtami doono wuxuu saraakiisha ciidamada xoogga dalka uga digay inay sameeyaan musuq maasuq dhaawici kara sumcadda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dubhabaynta ballaaran ayuu sheegay inay ku samayn doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed isbuuca soo socda gala wanaagsan saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka amre afrika ayaan ku sii samaynaa
habeena badan baan hurudooy xamuunku seexdoon hurudooy
galo wanaagsan saaxiibayaal amro afrika ayaad dhegaysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinkaga hayo sida warbaahinta raadiyo cadaado oo qof goobjoogo ahaa uu u sheegay koox hubaysan ayaa maanta degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda loo yaqaana laba dhagax ku dilay wiil dhallinyaro ah koox bastoolada wadatay ayaa toogtay ruux dhallinyaro ahaa kadibna waxaa la sheegay in halkaasi iskaga baxsadeen ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray goobta dilka oo ka dhacay waxaa la sheegay in halkaasi ay ka bilaabaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo magaalada muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku soo baatay dalalka qorshaysan ee loo geysanayo shacsiyaadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wixii warar ku soo kordha saaxiibyaal wararkiina barnaamijyada meel soo socda ayaad ku dhegaysan doonteen gala wanaagsan ambaraha afrika ee raadiyaha cadaado ayaad saaxiibayaal weli aad dhegaysanaysaa galo wanaagsan saaxiibayaal amuraha afrika ee raadiyaha cadaado ayaad la socotaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertsna wuu idinkaga imaanayaa ciidamada booliska magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa waxay kala ceeriyeen dad shacab ah kuwaasoo bannaanbax ka samaynaya magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed dadkan bannaanbaxa dhigaya ayaa la sheegay in qaarkood ay taageer- ay taageerayaan mid ka mid ah musharaxiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dadkaasi ay tageerayaan musharaxa wadaadka lagu magacaabo sheekh mutaar rabow cali ow mansuur oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay banaanbax lagu dalbanayo in do- waa doorasho xalaal ah ay ka dhacda koonfur galbeed lagana daayo shacabka iyo xildhibaanada la caburinaya loona adeegsanaya awood militari shacabka deegaanada koonfur galbeed qaarkood ayaa maalmihii lasoo dhaaf waxay sheegeen in dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ay faraha ay kula jirto doorashada la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
habeena badan baan hurudooy xamuunku seexdoon hurudooy waa tahay saaxiibayaal gala wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay saankeed waxaad degeysanaysaan barnaamijka amuraha afrika qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markan haddaan fiirno qodob ka baxsan amuraha afrika rometin roob wasiirka britain u qaabilsanaa kubixitaanka midooda yurub ayaa la sheegay maanta doornada ay socsilay wuxuu sheegay in isaga oo wanaag ka tahay inuusan taageeri karin heshiiska bixitaanka midooda yurub ee britain ay uga baxayso silsiladda wasiirka ayaa timi kadib markii theresa may ay ku dhawaaqday inay heshay taageerada golaha wasiirada ee heshiiskii kadibna shan saacadood kadib shirkaasi ay la geli doonto tiro wasiirro ah ayaa la fahamsi- waa la fa- la fahamsan yahay inay sheegeen in hadallo ka dhanka ah arrintaasi hogaamiyaasha xisbiga dhaqaalaha ee dalkaasi korojin ayaa may waxay mas-uuliyaddeeda ay ku dhalilay inay ka gaabisay dadgelinta qorshaha ee la sheegay in midooyib ay uga baxayaan barnaamijkii galabta uu soo saartay maryan waa ayaan maxamed axmed ayaan dhol intaas ayaan kusoo gabagabeynayay tan iyo toddobaadkan barnaamijkan dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
yaan ismiidhi ma muuqdeen gudisiya ma maagin haddan midig la siinin bortaqiis ma mariyeen mana uu malaysteen musambiig angola yaan ismiidhi ma muuqdeen gudisi ama maagin haddan midig la siinin bortaqiis ma mariyeen mana uu malaysteen musambiig angola mindihi qarsoona ini lagu miraaye mindihi qarsoona ini lagu miraaye south africa ma moogin south africa ma moogin hadaliya murtina afrika ismaqal midan gumaysigiida dadka oo midoobo kulligii ma soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragaca idun murantaan warankuwa macaan yahay dadka oo midoobo kulligii ma soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragga ay idun murantaan warankuwa macaan yahay madowgaaga kaan rabin muuqaaga kii nicin madowgaaga kaan rabin muuqaaga kii nicin tiisana ha meelmarin tiisana ha meelmarin haddii aan maskaxi talin intu maqal xumaha jira indhu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax kuu qaban cadowka ama maato haddii aan maskaxi talin dhegtu maqal xumaha jira indhu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax kuu qaban cadowka ama maato midabkuba sadweeyes magacuba danweeye midabkuba sadweeye magacuba danweeye murtidu dhaxal galweeye murtidu dhaxal galweeye